sakariye xuseen cismaan oo ka mid ah dhalinyaradu wax ku baratay magaalada beledweyne ayaa abuurtay fursad shaqo isagoo magaalada ka hirgeliyay farmashi si uu ugu adeego bulshada isla markaana uu ka helo nolol maalmeed ku filan sakariye ayaa afar kale oo dhalinyaro ah shaqo abuur uga sameeyay xaruntan caafimaad iyagoo lacagaha ay ka helaan wax ku barta kuna caawiyo qoyskooda raadiyo beerlo ayuu ugu waramay shaqo abuurka uu sameystay iyo dhalinyarada uu shaqada siiyey kolley hadda inta oo shaqayso oo wax taqaano waa afar tobabar dad la siiyana waa jiraan ilaa afar qofood qof waliba xilli uu leeyahay xilligiisuu soo galaa shaqadana dhinaca uu ka leeyahay ka qabtaa saasaan u kala leenahay shaqada waa subaxii hal saac ee shaqada ugu badan bilaabataa ilaa shan saac ay baray socotaa duhuradii inta badan dadku way socdaan laakiin dad daawo raba inta badan waa yar yihiin casirkiina waa bilaabataa shaqada ugu adag ilaa iyo habeenkii saddex saac waa shaqaynaa bulshada u adeegnaa bulshada adeegyada u bixina waxaa ka mid ah inaan daaweyno dadka roroon iyo caruurta intay u badan tahay caruurta ilmaha burkiitada ku dhacdo ilmaha fuuqbaxo ilmaha qandhada iyo malaariyada iyo wixii lamid ahaayo dadka waaweyn oo xanuunsan bulshadana waxaan u adeegnaa ku dhowaad lix iyo toban saacadood maalintii iyo habeenkii markii laisku daro waa muhiim bulshada dad u adeega in la helo waxaan dhihi lahaay dadku dad u adeegay rabaan oo u naxariisto xaaladooda la socdo in layska fiiriyo dadka muxuu ahaay u shaqaynaa dadkaa u shaqaynaysa waa inaa muxuu ahaay tixgelin siisaa waa inaad xaaladooda ka warantaa waa inaad dhaqaalibis aadan fiirinaya bulshada kula nool baahiyadeeda ah qabtiri kartaa cabdirasaaq maxamed cali oo ka mid ah dhalinyarada loo abuuray fursadaha shaqo ayaa ka mahadceliyey
farmashigaana ka shaqeeyaa duceysana farmashi subaxii shaqada waxaa soo galaa waqti hore adi labiyo tobankii meelahaas camal subaxyada hore waa waqtiyada shaqada maaragtay oo ugu habboon oo dadka loo shaqayn karo ama dhiigi laga qaadi karo ama qofkii waraysa laga qaada ama qofkii cusub loo shaqayn karo wallaahi waa wax aada u wanaagsan oo maaragtay braticaly ah aqoontayda dabo oo caafimaadkan wax badan iga saacidayso bulshada waxaa fariin usoo jeedi lahaa in la garab istaago dadka danyarta ah oo caafimaadka iyo garab istaagga caafimaadka u baahan sababtoo ay bulshadeenna maanta wax walba way u baahan tahay hadday caafimaad noqoto hadday waxbarasho noqoto hadday garab istaag kale noqoto dadka waxaa ku boori lahaa inay garab istaag isku muujiyaan dadka danyarta ay ilgaar u yeeshtaan dhalinyarada magaalada beledweyne ee barta caafimaadka ayaa intooda badan ku dhiiraday inay shaqo abuur samaystaan si ay uga maarmaan tahriibka inkastoo ay jiraan kuwo kale oo aanan aaminsanayn dalkooda